wuxuu ahaa fadhi si weyn isha loogu hayay kulankan wadajirkaee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ku yeesheen xarunta villa hargeysa maanta mudanayaasha ayaa cod siinaya afar cutub oo dib u egis wax kabedel ay ku sameeyeen xildhibaanada labada aqal kulamo wadajir ay ku lahaayeen muddooyinkii lasoo dhaafa villa hargeysa rabaa in maaragtay arrinta aan horay yiri galno siduu soo jeediyey sanatood laba maaragtay laba nooc oo odeyna ayaa maanta meesha ka dhacaysa codaynta koowaad waa rasayntii oo aan qodob qodob afartii cutub aan u rasaynaynin waxayna ku ansaxdaa boqolkii konton hal lagu daray fifty balaas one way ku ansaxaysaa labada aqalna waa isla codaynayaan taas qodobka cutubka koowaad labaad saddexaad afaraad markaan rasayno kadib yaa waxaan u codayn doonaa oo aan kuwaas aan kasla qaadano waxaan u codayn doonaa dhammaantii afartii afartii cutub oo doodooda labada bilood ku dhawaadka soo socotay taas codankeeda waa ka duwan tahay waxay noqonaysaa waxaan la rabaa tinteetiyaa loo baahan yahay oo labada aqal ah aqal aqalaana loo codaynayaa aqalka sare waxaa laga rabaa in maaragtay tinteeti inay ogolaadaan saas oo kale haddana maaragtay golaca shaafka mayan waxaa laga rabaa tinteeti inay ogolaadaan waa arrin aada culus waa arrin taariikhi ah maanta maaragtay deglaan iyo maaragtay dulqaadaan samayno mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dhismaheedii wixii loo doortay iyo xilkoodiibaa maanta loo fadhiyaa idinku aad u mahadsan marka waxaan rabaa inaan ballaarno shaqada cutubka koowaad ee dastuur xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaana codka siiyey afarta cutub ee wax kabeddelka ee dib oogista lagu sameeyey kulanka wadajirka waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiye aadan madoobe fadhaga fadhiyaa ee golaha shacabka waa laba boqol labaiyo toban xildhibaan labo xildhibaan jeedi ma jiro xildhibaan ka aamusan ma jiro laba boqol labaiyo toban lana aqbal ku adeysay waana ansax sidaa daraaddeed guddoomiyaha guddiga dib weegista dastuurka kumeel gaarka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan xuseen iidow ayaana kaga mahad celiya xildhibaanada labada aqal meelmarsiinta afartii cutub ay ka soo shaqeeyeen isagoo xusay in dib weegista dastuurka uu soo qaatay geedi socod dheer welina howshiisay hortaallo
geedidaa dheer wuxuu ka dhashay oo bilaabay baarlamaankii sagaalaad iyo baarlamaankii tobnaad oo labaduba howlo muhiim ah ay ka soo qabteen socodka diboogiisa dastuurka baarlamaankii sagaalaad wuxuu soo sameeyey sixitaanka iyo dhammaan waxyaabaha la xidhiira farsamooyinka farsamada oo dastuurka dhammaystirkiisa looga baahnaa iyo xulashooyin baarlamaankii tobnaadba na wuxuu sii gudbiyey xulashooyinkii iyo arrimihii wadaxaajoodka looga baahnaa ayuu xulashooyinka sii sameeyey baarlamaanka koob iyo tobnaad ayaa maanta nasiib u yeeshay inuu sab dhab ah oo u gaaray natiijadii wadaxaajoodka siyaasadeed looga baahnaa ayaa maantay nasiib u yeeshay inuu si kama dambaysa u gudbiyo afarta cutub ee ugu horreysay sidii shalay aan idiin sheegayba nuqulkan maanta la ansixiyey wuxuu ka turjumayaa aragti soomaaliyeed oo ilaalinaysa wadajirka ummadda soomaaliyeed dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennada
baarlamaanka soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafa lahaa fadhiyo wadajir ah ayay kaga soo doodeen afar cutub oo ka mid ah shan iyo tobanka cutub ee guud ahaan uu ka kooban yahay dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya dib u eegista wax kabeddelka lagu sameeyey afarta cutub oo ka mid a dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliyana waxaa diidan siyaasiyiin hore dalka u soo hogaamiyey sida madaxweynayaal hore iyo maamulka puntland oo kol hore mowqifkiisa caddeeyey cabdulqaadir okey v o a muqdisho